xilli ay aad u baahayaan wararka ay tabinayaan warbaahinada ee ka hadlaya gumaad wadareedka ee yahuuddu ka wada jiida ghaza waxaa tirada kumanaanka shuhadada ah ee reer filistiin ku biiraya gabar muslimad ah oo lagu magacaabo sheema akram oo iyada iyo qoyskeedaba ay diyaaradaha yahuuddu ku duqeeyeen mandiqada annusayraat ee ku taallo jiida balse khabarkan tilmaamaya qoys dhan oo la masaxay ayaanan helin wax toos ooga hadla ama su'aalo iska weydiiya waxa ayna si sahlan iskaga biireen tirada kale ee kumanaanka ah ee maalin weliba shahiidaya shaymaa akram oo ahayd gabar yar oo ardayad ah ayaa dalka filistiin oo idilkaalinta koowaad ka gashay kadib markii ay lambar sare ka xaqiijisay imtixaanada dugsiga sare ee sannadkii labada kun saddex iyo labaatanka sidaasi ayaana lagu guddoonsiiyey laqabka ah qofka koowaad ee sannadka labada kun saddex iyo labaatanka intaasi ka gadaal waxa ay sheema haleeshay jaamacadda islaamiga ah ee jiida ghaza iyadoona halkaasi dib oga bilowday rixlo waxbarasho haddaba yaa dilay sheema hub noocee ah ayaa lagu dilay maxaase loo dilay si aan weydiimahan warcelinno oogu helno waa inaan aadnaa meel ay dad badani moodayaan in aysan qayb ka ahayn gumaad wadareedka uu kayaanka sahyuuniga ah ka wado xayndaafka ghaza waana jaamacadaha maamulka yahuudda halkaasi oo uu saamayn lixaad leh ku leeyahay ciidanka yahuudda waana meesha uu ku horumarsado in badan oo ka mid ah ajhisadiisa amni iyo tiisa caskari ee uu u adeegsanaya gumaadka muslimiinta falastiiniyiinta ah jaamacadaha maamulka yahuudda iyo guud ahaan goobihiisa waxbarasho ee ay ku xaraysan yihiin dhalinta sahaayinada ah sidoo kale waa halka laga soo maleego dacaayadaha dagaal ee uu adeegsado maamulka yahuudda iyo waxyaabaha uu qiilka oga dhigto gumaadkiisa ghaza sidoo kale goobahan ayaa ah qaar ka mid ah meelaha ay yahuuddu ku samaysato hubka sida xaqiiqada ah ee ay ka marag kacayaan weriyayaal yahuud ah xarumaha baaritaanada iyo jaamacadaha maamulka yahuudda ayaa waxa ay ka mid yihiin mid ka mid ah tiirarka ay ku taagan tahay kooxda sahaayinada ah xarumahan ayaana taageero dhinac weliba ah u muujiya yahuudda waxa ayna taabageliyaan tallaabo weliba oo xoojinaysa dacaayadda iyo gumaysiga sahaayinada mid ka mid ah qodobada oogu horeeyo sida weynna ay u dardargeliyaan hirgelintooda jaamacadaha maamulka yahuudda waa beegsashada iyo kutumashada xuquuqda dadka muslimiinta ah ee reer filistiin aqoon-yahanada iyo ardada goobahan iskugu imaada ayaana mar weliba ka dooda sidii loo dahfeedi lahaa wasaa'il hor leh oo lagu gumaadayo shacabka reer filistiin ama looga saarayo dhulkooda mu'asasaadka waxbarasho ee ay samaysatay yahuudda xadgudubka beegsashada iyo takrifalka kulama kacayaan oo keliya dadka falastiiniyiinta balse waxa ay kula kacayaan qof waliba oo taageersan qadiyadda filistiin ama ugu yaraan ka hor imaaday fekerkooda xitaa hadduu asalkiisu yahay yahuudi kadib markii ay soo ifbaxeen xaqaa'iqdan waxaa sannadkii labada kun iyo afarta aasaasantay xamlada alfalastiiniya ee lagu cunqabateenaya xarumaha waxbarasho iyo jaamacadaha kayaanka sahyuuniga ah xamladan ayaana waxaa gundhig u ahaa ahdaafteeda in dadka caalamka loogu yeero in ay muqaataceeyaan jaamacadaha yahuudda sababo ku aadan kaalinta ay ku leeyihiin gumaadka lagula kacayo shacabka muslimka ah ee reer filistiin mid ka mid ah dadaalada ay hirgelisay xamladan inta ay jirto waa in ay si waafi ah bannaanka u keentay kaalinta daboolan ee ay jaamacadaha maamulka yahuudda kaga qayb qaadanayaan gumaadka falastiiniyiinta iyo sida ay muxarigga ama matoorka ugu yihiin afkaarta guracan ee ay aaminsan yihiin sahaayinada kooxda dardargelinaysa xamlada alfalastiiniya ee lagu cunaqabataynaya jaamacadaha yahuudda ayaa qubuul ballaaran ka heshay dhallinyarta jaamacadaha dhigta iyo barayaasha jaamacadeed ee ku nool qaaradaha yurub iyo ameerika halkaasina ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha ugu magac weyn ee caalamka aqoon-yahanno falanqeeyayaal iyo barayaal jaamacadeed ayaa intaasi kadib u guntaday in ay bannaanka soo dhigaan xaqiiqada dhabta ah ee jaamacadaha maamulka yahuudda iyo sida ay qaybta oga yihiin gumaadka ee yahuuddu ka wado dhulka filistiin iyagoona sameynayo baaritaanno wax ku ool ah oo ku dhisan qawaacid cilmi ah iyo baaritaanno dhab ah haweeney maclimad ka ah jaamacadda colombiya ee dalka maraykanka dhanka kalena qortay dhigano ay oga hadlayso colaadda jaamacadaha yahuudda oo lagu magacaabo maya wend ayaa waxa ay leedahay jaamacadaha yahuudda ee ku yaalla dhulka uu gumaysiga ku haysto maamulka yahuudda dhammaantood waa kuwo aanan amni ahayn oo uusan isku hallayn karin qof falastiini ah jaamacadahan ma ahan kuwo madax bannaan balse waxa ay ka tirsan yihiin awoodda difaaceed iyo tan weerar ee kayaanka sahyuuniga ah waxaana ka soo burqada cunfiga iyo xadgudubyada ay xukuumadda netanyahu kula kacayso filistiiniyiinta iyo isirsifaanta ka dhanka ah dadka reer ghaza ayay sidoo kale leedahay haweeneyda maya wend oo bara jaamacadeed ka ah jaamacadda colombiya ee dalka maraykanka majaalaadka ay jaamacadaha yahuuddu ka caawinayaan kayaanka sahyuuniga ah ayna soo bandhigayso kooxda alfalastiiniyah ee muqaatacada jaamacadaha yahuudda waa dhanka soo saaridda hubka iyo horumarinta teknolojiyadda uu maamulka yahuudda u adeegsado gumaadka uu kula kacayo reer khaza iyo guud ahaan dadka reer filistiin siddeedda jaamacadood ee uu maamulka yahuudda ka samaystay dhulka uu gumaysiga ku jooga ee filistiin ayaa dhammaantood ka midaysan mabaadi'dan sidaba ay tilmaamayaan dadka xog ogaalka ah jaamacadahan ayaana dhammaantood dardargelinaya sidii loo dahfeedi lahaa wasiilooyin hor leh oo muslimiinta reer filistiin looga barakicinaya guryahooda iyo dhulkooda brofesoorka lagu magacaabo roben dejey oo isna ah bara jaamacadeed oo wax ka dhiga jaamacadda californiya ee dalka maraykanka ayaa isna sheegaya in ay qasab tahay in la muqaataceeyo jaamacadaha iyo xarumaha waxbarasho ee maamulka yahuudda kadib markii ay noqdeen goobo laga abaabulo gumaadka abriyada ayna ka baxeen xarumo aqooneed oo keliya markaan usoo laabanno beegsashada gabadha ardayadda ah ee sheema akram waxaay ila xogeedyo aad u tiro badan tilmaamayaan in ay ka dambeeyeen jaamacadaha maamulka yahuudda oo quuri waayey injaasaadka aqooneed ee ay gabadhan falastiiniyadda ah xaqiijisay askari ka tirsan maamulka yahuudda oo fulinaya amar ay siisay mid ka mid ah jaamacadaha maamulka yahuudda ayaa diyaarad uu isagu hagayey oo kuwa gantaallada tuura ah waxa uu ku duqeeyey guriga qoyska sheemaa xilli ay sheemaa iyaduna goobjoog ahayd sidaasi ayuuna ku baaba'ay qoys idil oo falastiini ah isla markaana korinayay ilmo riyooyin iyo yoolal ka lahaa adduunkan